الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما كتاب الاستسقاء وكتابك ورمي رواب دونتا marka dadka had iyo jeer abaartu ay ku timaado dadka muslimiinta ah inay ilaahay baryaan subxaanahu wa tacaala siyaabaha ay u baryayaanna waa sidanuu nebigu u jireeyey laba arrimood baa saxiixoo waaridoo la ysku waafaqsan yahay midda afdalka ahi waxa weeye in salaad la tukado siduu nebigu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam loo yaqaano salaatu listisqaa salaada roobdoonta khudbadeedana iska leh midda labaad waxa weeye imaamku marka uu khudbadda ku jiro ama mimbarka uu saaran yahay maalinta jimcaha inuu ilaahay roob ummadda u weydiiyo labada arrimoodba waynu ku arki baabka waxaa culimada shaaficiyadu ay sheegaan shay loo yaqaano alqunuut fi salawaat salaadaha in qunuut la sameeyo markay abaaruhu aada u bataan daliil markaa taasi may yeelanin saxiix oo ku soo arooray waxayse u daliishadaanuun nawaasilka markay balaayooyin caab yimaadaan rasuulku qunuud buu samayn jiray dee balaayooyinka colka waxa la mida bay leeyihiin abaarta ilaa col iyo abaari waa laba balaayeen halkaasay uga qiyaastaan salaadaha farabka ah qunuud in la sameeyo markay abaari jirto laakiin labada shay laysku waafaqsan yaha waa kuwa marka baabkaa isaga ay sidaasuu mashruuc ku yahay soomaalidu marka ay roob doonayaan mararka qaarkood bay ardayda intay looxyada madaxa u saaraan meelo wareejin jireen taasina wax ma aha asal leh arday yaroo bannaan la eriyey ama meel saxaraaya wax soo arooray maaha qaarkoodna dee nidaam jaahiliya bay wax u sameeyaanoo meelo waxyaabo kale qaar xabaalaha taga iyo dar wax ku qala iyo sida waalidka waa sidaan saxiixa mataa yastasqi limaam waa baabka kitaabku waa ciwaankii guud abwaab buu leeyahay baabka usoo horeeya waxa wey mataa yastasqi limaam imaamku goorma ayuu ummadda roob ilaahay u weydiinaya can anas bni malikin qaala jaءa rajulu ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nin baa rasuulka u yimi faqaala yaa rasuula allah halakat ilmawaashi wuxuu idhi rasuulkii ilaahay ow xoolihii way halaagsameen abaar daraaddeed wanqadacat isubul wadooyinkiina abaar daraaddeed bay la go-eenoo waxaa la yaqaanaa boorku markuu aad u farabata jidhka lama mari karo fadcu llaha caza wajal ilaahay noo bari weynaayo wanaagsanaaye fadacaa rasuulu llaahi sal llahu calayhi wasalam rasuulku ilaahay buu bariyey famutirnaa waana la walaabiyey haddaanu ummadii nahay min aljumucati ila aljumuca jumco laga bilaaba ilaa jumcadii kale toddobadaa cishu isku xidhiidhiya roobkiioo kale go'i waaye fa jaaa rasuulu llaahi sal llahu calayhi wasalam fa jaaa rajulun nin baa yimid ilaa rasuuli illaah markaa ismigu haddii isaga oo nakira-a la soo celiyo kii hore midaan ahayn buu noqdaa kolkii hore rajulun bay ahayd iminkana waa rajulun markaa waa kii hore midaan ahayn haddii la idhaahdo fa jaaa arajulu ninkii hore kale ayninkii horebuu noqon lahaa marka asxaabiguna xagga dambe wuxuu ku sheegi doonaa mag inaanu garanaynin ninkan maalin jumcada dambe nabiga la hadlay inuu kii maalintii hore ahaa iyo in kale fa jaaa rajulun ilaa rasuuli llaahi sal llahu calayhi wasalam nin baa nebiga maalintan dambe u yimi isagoo cabanayo faqaala yaa rasuul allah wuxuu rasuulki ilaahayow tahadamat ilbuyuut guryihii way dumeen roob daraaddii wanqadacat isubur dee wadooyinkiina roob daraaddii bay la go'een wa halakat ilmawaashi xoolihiina roob daraaddii bay la halaagsameen bal ilaahay bari halkay soomaalidu idhahdaan ku eedaan roobkii wuu kala go'i waaye laguma eedaamaya sida nebiga weli baa la samaynaya calayhi salaatu wasalaam inta abaar loo adkaysta jir looma adkaysta bay idhahaan soomaalidu inta abaar xooluu adkaysan karaan jirka ama roobka uma adkaysan karaanoo dhaqsu u dilaan marka roobku bato sida la oranaya waa sida faqala wuxuu leeyahay rasuulku allahumma ilaahayow ala ruusil jibaal buuraha dushooda ku shub roob wal aakam meelaha taag taaga ah taag wa buduun al awdiya dooxyada dhexdooda wa marabit ash-shajar meelaha dhirtu ay ka baxdo macnaa roobkii ilaahay la baryo jooji ma qabato waa nicma annagu dharagnaye meelaha kaluun ilaahay u duwey fanjaabat can ilmadiina fanjaabat way ka go'day daruurtii can ilmadiinati madiinadi magaaladii madiina dusheeday ka go'day injiyaaba thaw sida marada loo jaro marada sida maqaska intoo loogu jaro goobo dhexe ay u samayso ayaa madiine iyo hareeraheedii oo dhan gam bay ka tiri daruurta mar quray ka kala dhaqaaqday خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء وإمامك يو بحيا ماشي عيدا لقلت كذا مصلى الله يرعاه سي الله الرب لو ويديست مركا مصلى وفقارها بنان صلاة لقلت كذا جمع بلارا تاساس يعني ومسجد كوناكس in banaanka loo bax ayaa sunnah an abdullah ibn zayd ninka waxa laga wariyay alladhi uya annida wa kila tusiya adanka ninkii adanka la tusiya aad kitaab al-adaan soo martay weey intaas inaanay sax ahayn xagga dadku kugu sheegay قال وحر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي نبي وحر بحي برت بنانا ومد كنت كنيس استوى إلهي رب مد ويدينيا فاستقبل القبلة قبلة مقابلة وقلب رداء كويسين وروبي وصلى ركعتين لبعض عرضنا واتكلم انت بواصلني marna imaamku dadku soo qaabilaya marna qiblada ayuu jeesanaya marka qibladu waa meesha ugu sharaf badnayd jihooyinka waa ducadii baa loola jeesanayaa go'ana wuu rogay oo xaggii jidhka soo xigtuu xagga kala mariyey xagga sarena xagga hoosuu mariyey macnaheedu waxa weye ilaahay arrinka iyaga sidaa u rog abaar baana haysatee barwaaqo noogu rog salaada la tukanayaana afar iyo lix toona mahe waa laba ragcadood قال أبو عبد الرحمن الشيخ أبو عبد الرحمن كيدي سؤال هذا شيخا مؤلف كهي وحيري هذا غلط سيدا الواقات من ابن عيينة سفيان ابن عيينة إمامك الله إلابه قلب كان كالعال قلب كان وكوشيقي وعبد الله ابن زيد الذي أري النداء عبد الله بن زيد كألانك لا تسيي الترتيمدي سوى السدان هو عبد الله بن زيد ابن عبد رب واقع وهذا كان حديث كورينا يا أنا عبد الله بن زيد بن عاصم marka ibn caasim kan ka aftirsiimadiisu galayso way ee ka adaanka la tusiyay ma hoosta ka xariiq ula inta la soco xadiidka ninka asxaabiga warinaya waa ninka dambe ibn caasim laakiin ka hore ma intaana sheekha ku saxay باب الحال حالة بالشيء الذي حالة سيستحب للإمام imaamka loo sunneeyay an yakuuna calayha inuu dusheeda ku sugan yahay idaa kharaja markuu baxo bannaanka u baxo imaamka iyo ummadda kaleba xaaladee habkee kayfiyadee ayaa sunna waa markay bannaanka u baxayaan ma in iyagoo jeestaynaya oo suur midhan iyo qamiis midhan iyo alaab soo wada qaato isdhalaaliye ay baxaan mise iyaga oo is-aradiyey ma hadda waa la eegi waa in ilaahay la isu miskiiniyaa ilaahay looma faano looma toofo la isma xariifiyo subxaana wa tacaala marka xaaladda maalintaa loo baxaya way ka duwantay tii ciidee عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال وحول أرسلني فلان إلى ابن عباس أميرك فلان الأورنج أيا إيدر ابن عباس أميرك هو أميرك مدينة عصر ابن عباس وشوغي ملحظة كأها waliid ibnu cuqba baa la odhan jiray reer bani umayuu ka mid ahaa marar badan baanay reer bani umayaha madaxdooda asxaabta isku wanaagsanayn wuxuu ka baqay inuu malaa ibnu cabbaas isagu wax weydiiyo ninbuu u diray cilmigiisiina wuu baahan yahay isna ma weydiin karo abaloda ibnu cabbaas taguul أسأله أنيقو ابن عباس ويديني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرسول كفر استسقاء مركو النبي قوم مدى الرب كهو ويديني إلهي halkeebuu u tukan jiray iisoo weydii قال وحوري فقال وحوري ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بحي رواية كلا وحي شيء سبل مو إيناد انتو ضدك صادر دريو أنا أبو شيء لهاي من كان استجى ولي أن يركب مدينة مو إيناد نبي بحي وحوري ابن عباس علمي كاكرا ما ينفرقوف كاستهاتش ارتاء أصحاب ضدك متضرعا متواضعا متبذلا صدح راسي فورها متضرع وإلهي وتضرع وإسقو إلهي سوء باهي وشيغاني متواضعا إسقو إسلول ديغيا متبذلا إسقو إسأغرينيا dharku midina wuu cusub yahay midina waa mid ahraban oo iska baaliya dhar baaliyu gashan yahay uska goran mayno laakiin waa dhar liita oo iska kii shaqada ah falam yakhdub ma akhriin khudbad nebigu naxwa khudbatikum haada khudbadiinnan oo kale salaatulistisqa akhridaa khudbadiinnan oo kale muu akhriyin khudbad ka duwan buu akhriyay oon arki doono macnaheedu maaha inuu khudbadoo dhan diidayo ee waxa weeye khudbadan amiiradiinu aa akhridaana noocyada kale ah taa may ahayn tu ducaaya dikri u badan bay فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم لبا ركعدود تكتب لبا ركعدود خطبه قاله iyo xaaladaas ku sugay marka hadii lagu yiri imaamku sidee buu baxayay muslimiintu ma maalinta iyaga oo ilaahay isu baahinayay baxaya an abdullah ibn zayd anna rasuul allah sallallahu alayhi wa sallam istasqa ilaahay buu roob weydiiyay wa alayhi dushiisa waxa khamiishat sawdaa maro madow khamiisada waxa lagu tilmaamaa marka ay hariiriyaha ama liidimaha leedahay waa maro madow laakiin liidima cadcad leh siiba darafyada iyo koonayaasha ayay liidima cad ka leedahay waa go' madow oo liidima cad iska leh baabu juluusi alimaami cala alminbari lilistisqaa waa imaamkii oo mimbarka dushiisa fadhiista isagoo roob doonaya عن ابن عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صلاة سيكا والرباعي سبيب النبي محمد تكن يهلا قد يلوي في الاستسقاء مرك إله الرب لو يدي سنة سنة واعين كوي إلا وحي عبادات النبي محمد بعد قد عليه الصلاة والسلام مرك أصحاب تتاسي وسعلا فقال وحي ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بحي متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر منبر كدوشي سوفريس وإن سلام رأيني صلاة دي تنكه الرئيسة كسوس كان إن منبر كوفريسة تنو فريسة فلم يخطب ما أخرين خطبتكم هذه كخطبتكم هذه خطبتي نلا كلام أخرين نبي مخالفات بكارك waxyaaba aan sunna waa sunnaha waafaqsanayn buu ku diiday ibn cabbaas walaakin lam yazal kama suulin oo muu daynin markuu khudbadaynayay fi ducaa watadarruc watakbiir khudbadda waxay u badnayd inuu ilaahay baryay erayo tadarruc ka muuqanayo oo isdhuldhigayo iskaabinayo takbiir allahu akbartu ay ku badan tahay sidii ciidaba allahu akbarta loogu badinayay marka hadyigaas waa salaadu waa taa cudur daarasho iyo ictiraaf dunuubta la qirto ilaahay oo la bariyo allahu akbartoo la badiyo waa sidaa وصلى ركعتين لبا ركعدود بتكده كما كان يصلي في العيدين سيدي لبا عيدود ده هو تكجر لبا ركعدود في عيده كلا marka wajishabu inay allahu akbariina leeyihiin ayaa muuqanaysa tahwiilul imaam imaamkii oo u soo jeediya ظهره دبركيس إلى الناس ددك وسو جيري عند الدعاء مركا إلهي بريايو في الاستسقاء خضان معنى ذو حويان مركو ددك دبرك وس إلى قبلة دي بالو ودا جيرا يسونا كل كي ورو كسور جيري مركو دعايتنا يا قبلة قابلة يعني arintaas waxay muujinaysaa marka quraanka la akhriyo markuu qofku iska khalaweynayo markuu ducaysanayo istiqbaalul qibla in qiblada la qaabilaa inay asal leedahay ayaa halka laga arkaya waay an abdullah ibn zayd ibn aash أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كراعي يستسقي إساقو إلهي روب ويديني سينتيتان وطلبيتان يطلب السقاء إلهي ببرية يا سقايا ومدى السيئة ورابي فحول رداءه كويسي بقلبه طائي كوي قعماه بقلبه قعمانا ولا فوررينيا إله النوش بوي كوانا بقلبه وحول للناس ظهره dadka dhadhabar ku soo jeediyo qibladu qaabila thumma salla rak'atayn laba rak'adood uu tukaday khudbada kadib iyo ducada fa qara'a fa jahara qiraab wuxuu akhriyay quraankii iyo faatixadii fa jahara korbu qaabo marka kala baro salaadaha maalintii la jahro iyo kuwa kale jumcadii عيدهي خصوفكي استسقاقي كورا هو صلوات جهرية تقليب الإمام إمامكي أو قدي أو رغة الرداء كويس عند الاستسقاء مركة أو روك دوني مركة روبيدو بوشاقي لكن فقالوا يسير نحن أحيانا روبيدو والظاهر هي باطن باطن هي أعلى هي أسفل iyo yamiin iyo shimaal intaasay isku daraan xaggii jirka xigtay waa inay dusha martaa xaggii sarena hoosaysaa midigtuna bidixda martaa farsamo yaro markaa talantaallaya intoo loo qabto marada xaggaa iyo xaggaa insaa fig looga siinayo sheegi jiray cidday dee u suurowdo عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين لو ركعتين تكدي وقلب رداءه marka baabka iyo qalaba qalabana de waxa weeyaan aan wa qalaba ridaa maradiisi burogay laakiin taqliibku waa qallaba taqliiban sabu wuxuu ka imanaya facal qaysina uu rogay wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ku yidhi yucjibuni lfa'lu lxasan tafaa'ulka wanaagsan baa i cajab geliya oo aan ka helaa marka arrimaha tafaa'ulka magacyada meesha la marayo dadkaad la kulmayso xaaladaad samaynayso ku xisaabtan buu leeyahy tafaa'ulka wanaagsan ibnu qayim buu ahaa filay raximah ullah wuxuu lahaa ismiga iyo musamuu meelunba xidhiirhka leeyahy haddaad aragto magacyo xunxun dad leh si xunbaa ka yala si abudarka haddii magacyadoodu wada wanaagsan yihiin ummaddaa wanaageeday samadaa laga bixiyaa waatay odhan jireen soomaalidu magaca dadka qaarkood baa markaad aragto magacyo jinina inaad jin dhex gashay baad moodaysa wareeda baxarka waa hebel kana waa hebel kana waa hebel marka intaa kuu sheegaan baa odhanaysa talow xerada jinaad gashay waa marka tafaa'ul buu nabigu sameynay calayhi salaatu wasalaam sidaa daraadeed buu dadka qaarkood magaca ka bedeli jiray oran jiray magaca waa laga bedelay kaasaa lagu bixiyay marka tanina waa tafaa'ulkii wu tafaa'ul wanaagsan ilaahu xaaladda iyada gadi إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم dadku inay isbedel sameeyaan baa laga maarmaan sida marada loo gadiyo in xaaladooda loo gadiyaan oo madaalim dulmiga ay ka baxaan oo macsiyada ay ka baxaan oo toobadaba la yimaadaan mata yuhawwilu al-imam ridaah imaamku goor muu rogaya maradiisa maradii la rogayaaba mashruuc noqoto an cabdillaah ibni zayd قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه كويس رغي قرنا حين استقبل القبلة مركو قبلة وجيتسلي انتي هرو ددك u khudbadaynay ku soo jeeday gow caadi buu ahaa laakiin markuu u dhabeeyay iyagii ee uu sii jeedsado ducada bilaabay iyo tadarruca ayuu rogay marada la soco waa waqtiga rafcu limaam yada imaamkoo gacantiisa kor u qaada iyadana waa la sheegi doonaayo macnaha gacmaha ayaa uu markuu ducaysanayo waa karuqaadistii gacmaha khudbadda in si gaara farta loo fiiqayaa la sheegaya tanna marka la ducaysanaya in gacmaha kor loo qaadayo oon gacmihii la laabayo ee khudbadda marka imaamku ducaynaya gacmaha kor umuu qaadayo laakiin tan dee kor buu qaadaya faariqaasaa jira عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيو أركي في الاستسقاء مركي إلهي روبك ومد أوي ديني استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه أصحاب السنة خير الله سيئة إنه سوكو بقريان علمك سور بوحيك كان النبي بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ نوعا مشان ورمد قارسيه marka waxaad moodaa inay way ku wada buuxsan yihiin ba tarbiyada ay qaateen erayo iyo ficilo ayay eegayaan u fiirsanayaan marka dad baxsan oo qaybuuba ku jira maaha oo markuu nabigu khudbadaynayo ama iyaga u hor joogo ama wax sheegayo ama tukanayo dad wax kala ka fikiraya maaha innaga haddii intoo la isu wada geeyo la idhaahdo bal wuu tukanayaayo eega iswaraysi dambaa laga yaabaa inuu bilaaban horta caynku ahaa iminka hadda dad badan weydiisan markaynu cishaa'iga tukanno waa suuradeegu imaamku labadee suuradood buu ku akhriyey labadii ragcadood cishaa'iga bal anu yar fikireen si boodhan maba waynu baxnayba markaa wuxuu ku leeyahay asxaabigu istaqbala alqibla horta qibladu u jeedsaday markuu ducaynayay wa qalaba ridaa go-iina wuu rogay wa rafaca yaday gacmihiina wuu kor buu qaaday labadiisii gacmood wey yadayku waa tasniic marka ficilkiisina lagu sheegay qowlkiisina waa lagu sheegay waxba kaama maqnaba salaadiiba waad liqdo waad qaadatay sida loo tukanayo kayfa yarfac baa iyana daba taala haddii kolkii hore aad aragtay sunna inay tahay in gacmaha kor loo qaado salaadanina ay sunnaaba ahayd sunnuhuna waa sida gacmahana siduu kor ugu qaadayaa lagu sheegay عن أنس قال وحول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها لا يرفع يديه كعمه سكره قادتر في شيء من الدعاء شيء دعوينك كمنا مركو الدعاء سنة يقعما كرمو قادتر إلا في الاستسقاء صلاة الرابطون تمويا معناه حسب علم من هبر الشيخ المدى سؤال ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وفق حفظي ككلا حجة كوية أصحاب فربضان با وحي سوريين مركو دعايسانين وكرو قادة شريك عمها isagu sidanuu nagad u anfiyey mar uu ducaysanayo oo aan istisqaha ahayn oo gacmaha oo kor u qaaday may jir waxaa ka mid ah badar markuu weerarka bilaabaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam gacmuhu kor u taagay ilaa kilinkilooyinka la arkay oo go-uba uu ka dhacay siduu gacmaha kor ugu taagaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa ka warramaya uma min almashhuuri maa tawaatara وهو ما يرفيه جمع وهو ما يرويه جمع حذرا كذيبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف جمع كر لو قاد يغنا وعادم للخلف خلاص طم لها تاس marka waa intuu og yahay buu sheegay فإنه النبي كان يرفع يديه كعمه سكر قادي حتى يرى تيرا لأرك بياض إبطيه لبدي سكلين كلا عدان كورا فورما لأرك كرا كلين كلوين كعدان كورا مرك قفك هر تاغني كسي جدا دي ما أركيه أما كلين عكا تاغن بأركيه أما كسوهر جدا رسول كسوهر جدا النبي عليه الصلاة والسلام كربو قادي كعمه انتو أرو كرو قادي ما لحوانو دافيه waxaa laga faa'iidaysanayaa kilinkilooyinka nabiga haddii bay cadaankooda la arkay dee inaan gas iyo timana aanay lahayn sida dadka qaarkood madowgoodaan la arkayn iyo cadaankooda toona marka in timaha la iska ilaalinayo kilinkilada iyo kuwa hoose iyo kuwa saro nadaafada qofku ilaalinayo nabigaa laga dayanaya calayhi salaatu wasalaam nin kilinkiladiisa tima ka buuxaan jidhkii maad arki lama arkeen ونظافتي النبي عليه الصلاة والسلام marka sidaas waxay sheegaysaa ilaahay baa gacmaha kor loogu qaaday subhana wa ta'ala marka ilaahay halkaas kor u qaaday way an abillah asxaabiga waxa laga wariyay kunyadiisuna ay sida ahayd kunyadeena oranina waa magaciisa aba yaad aad waa ism faa'il abillah hilibdiid ninka hilibdiid la odhan jiro waa oondiid bay idhahdaan soomaalidu ninkaa hebel waa oondiid oonta xoolaha aanu jeclayn marka ninkanna waxaa la yidhaha aabilaxm hilibdiid wey annahu ninkaasi ra'aa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku arkay cinda axjaar azayt waa meel magaceed meesha dhagaxaanta magacaa la yidhaha agtooda isagoo jooga oo yastasqi ilaahay buu roob weydiinayaa wa huwa muqnic bikafayhi yadcuu gacmihiisuu markaa sidaa isugu daboolay oo soo ururi oo kor buu qaaday oo wejiguu ku soo dhoweeyey marka dee iqnaacu sida la yaqaano qofku marka uu had iyo jeer hagoogto dee goob dhag isku siiyaabaa lahaa marka dee imika wejiga inaan ku qaad ma laga yaabaa laakiin dee gacmihii markuu kor u qaaday xagga wejiga u dhawaadeen qofku aan wejigiisa arkay وكيفية عن أنس بن مالك أنه قال وحو يري بينا نحن في المسجد أنه مساجد كقصة يوم الجمعة قال الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس تدخل خطبة تشيدني فقام رجل نبا استاغي فقال يا رسول الله رسولك إله يقول تقطعت الصور شدتك ويك وياه إن شدك قوانا وحي كمتها لباتوينك أمضا ولما أقولانا يا وحلا لقيت شدك إلا وشرا dhagaxaani ay gooyaan burcadii ay gooyso shidadku waxay kamid yihiin sida quraanka dhaxdiisa ilaahay inoogu mana sheegtay waxa ay kamid yihiin nicmooyinka ilaahay illa sameeyana cibaadooyinkii kamid noqotayba kii xaalayna jannadaaba ku galayba wahalakati lamwaa xoolihiina way halaagsameen oo waxaa la yidhaahdaa abaartu dee waxba ma soo kala reebto colku waxbu kala reebaabaa la yidhaha laakiin abaari waxba ma kala reebto colku inunbu cagta saaraya hadduu col yimaado inta kalena waa iska sideedi laakiin abaartu way isu bixinaysaa dad iyo duudi waajdaba albilaad dalkiina wuu abaaroobay jadbigu waa abaarta waajdaba albilaad dalkii waa abaar fadcu allaha an yasqiyana ilaahay noo bari inuuna waraabiyo dhulka saxaraa hadiyo jeer roobku iskaga yari waxa laga yaabaa sanado dhan aan roobowdi dee tii baa kasii darta فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كرب أقاد يديه لبدي سقعمود حذاء وجه كتوسك وجهه intaasaasu dee kor ugu qaaday waa kan sidii hagoogtoo kale ayuu ka hore ahaa kanina inuu dee gacmaha wejiga ku toosiyey oo sidaa uu kala kaxaynine wejiguu ku toosiyey markaasaasuu kor ugu qaaday faqaala markaa wuxuu idhi allaahumma asqinaa ilaahay una waraahu way soo aroortay ama waa suuragal carabiyan wa riwaayatan aydan in asq همزة أي نقطة همزة القطع هي همزة الوصل اللهم اسقنا هي اللهم اسقنا فوالله بان كدارتي ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم كموسى دقنا على المنبر منبر كي وفوشنا حتى وسعنا مطرا إلى نلوب بلارية مطر يراب أوسع يوسع أوسعنا مضر مضر واسعة مضر عاما وداي مضر واسعة من نبالنا أوسعنا مضر وحنا لقو عامي للروب وأنظرنا ذلك ليوم ما ننتهى سائل هي روب في نوشبي إلى الجمعة الأخرى إلى جمعة الكلام marka halka waxa kaaga muuqanaya mucjisaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa ku jira in ducadiisu degdeg loo aqbali jiro isha looma marmaran jiro ducada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ka mid ahay mucjisaadkiisa faqaama rajulu nin baa istaagay laa adrii ma garanayo huwa isagu alladii kii inuu yahay قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استسق لنا كي نبي كويد إلهي الرب نو ويدي إنو يهي أم لا إيا إنا وهي مقرنا يبو أصحابك حديث كورنا يا أنس وحور من با استاغي جمعادي لما ما هو إنو كي جمعادي هورا إلهي الرب نو ويدي نبي كويد إيا إنو من عصبية مقرنا يبو وأمانة اسكيل علينا ما ننتي دنبكي هضينا وحور يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء حوره بألها لا سمي بيبضا فادعوا الله أن يمسك عنا الماء إلهي نوبري inuu biyaha naga joojiyo isagu saas uu waa sida uu yiriye ilaahay jooj dabku ilaahay naga jooji markii horena keen labada ayuu nabiga u diray calayhi salaatu wasalaam laba codsiyo iska horjeeda kii horena keen buha iminkana ilaahay bari bun inuu joojiyo markaana waxaa laga faa'iidaya in de bani aadamka adkaysigiisu yaryahay hata lagu shabaho dhoobo kale qalalkii maxamed misho boor bay noqotay dhiirigiina maxamed misho tan kala yaacday wa khuliqa lisaanu daciif waa daciif sida kuba rooma marka dhana xejin waaya dadku waxaa se loo baahanya dee ummadu inay dadaal sameeyaanoo had iyo jeer dabeecadda ilaahay uu keenayo ee isagu wado si adkeys adkaysi lagu yeeshaa wax jira weye waa loo baahan yahay oo aanay xaaladii caadiga ahayn ilaahay ku abuuray ku sugnaanin oo dee waxyaabaha caadiga ay u adkaysan karaan duruuf qaahiro khatar badan mooyaane inagu adiga arkay oo dee siin baynu isaga taagtaaganay dalka siduu ilaahay ku abuuray innaga inagu abuuray xoolahana ku abuuray waxba isma bedelaan shan bilood markuu roobku maqan yahay waa noo soo yaaca soo gurmada dowladaha maamulada hay-adaha soo qaxbay leeyihi markuu bugu da-ana haddana waxa weye haddana daad baa na qaaday iyo biyaa jabiyey waa abaar iyo biyaa jabiyey isdaba soconayso faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ihi allaahuma xawaalayna walaa calayna macnaheedu waxa weye codsigii ninkan muu qaadan nabigu calayhi salaatu wasalaam codsigii ninkan muu qaadan waayo jooji buu ilaahay jooji nebigu kaa muu qaadanin oo ilaahay jooji mu odhan allaahumma xawaalayna walaa calayna ilaahay oo hareeraha yaga oon dushayada ahayn goonyo goonyaha walaakin cala aljibaal buuraha ilaah ku shub wamanaabit shadar ashajar iyo meesha dhirtu ka baxdo kaymaha halkaasi aad ugu baahan badaha ku shub ilaahay ma odhanaya saxraaga laakiin buuraha iyo dhirta iyo kaymaha wallaahi baan ku dhaartay buuhi anas maa huwa arrinku ma ahayn ilaa an takallama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bidalik nebigu intaasubuu ku hadlay maa huwa ashanu waalamr arrinku ma ahaba wax kaleba may jirinba ilaa an takallama rasuulu llahi bidalik kelmadaasunbuu yidhi obreshan kale uu sameeyey arrimo kaleu falaytoona ma jirin tamazaqa fatamazaqa saxaab daruurtii baa googo'day xataa maa naraa minhu shaya ilaa anaa waxba aha sidaadii uu yidhi berigii hore way soo booday markuu codsiga qadinaya roob noosha iminkana markuu yidhi ilaah hareeraha iyaga sidaasunbay u kala yaacday awood ilaahay weeye dikru ducaa ducada nabigaa la sheegay calayhi salaatu wasalaam roobdoonta sida ilaahay loo baraya ilaahay isaga aad u afyaqaane afhayeenna isaga ahee waynu kasii qaadan عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر اللهم اسقنا إله النوران إله النوران إلهي التوس لا مرئي واحد دوني سنة توس بعضه شيء عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس تذكي بأيسو تاقو فصاحوا ويقيليين فقالوا وحيلا يا نبي الله rasuulkii ilaahayow qaxatat ilmadar roobkii abaar roobkii waa gudhay marka ta'dan taa'utaaniifkee madarka la geliyey iyadoo lafdigu mudakar yahay waa biictibaarihi saxaaba daruur ahaan ayaa loo eegaya qaxatat isaxaaba iyadoo la yidhoo kale daruurtii dee way gudhay wahalakat ilbahaa'i قحطت هي قحطت ومسمى صح مسمى صح مجهولا بين غالبا اسم وحا مسمى نقضى مجهولا ونقضى كرا فعل قحطت المطر هي قحطت المطر وهلكت البهاء فادعوا الله أن يسقينا مركب فصاحو دتكي با استاغو قيليه ومركي hore waxaan soo marayna nin buu ahaa waa sidee in kana dadkii la kaco qayliye khudbadiina waa lagu jiraa waxa laga yaabaa in markii isagu uu soo jeediyay codsiga iyagiina ay u jiibiyeen oo dee meel bugtay haydo balbalayse markaasay xoogaa buuqeenayna waa runtii sidaa wey waxaa halkaa ka muuqanaya asxaabtu nabiga way ka xishoon jireen calayhi salaatu wasalaam waxaanu jeclayn bay idhaahdeen inuu yimaado nin reermiyo xigmada ka soo qobo nabiga intuu su-aalo buurbuuran isdaba dhigo xigmadana uu nabigu sheega markaa waayo way ka xishoon jireen kolkaa way qayliyeen waxay sheegaysaa xoojintii ay xoojinayeen waa runtii waa runtii ilaahay noo bar ilaahay noo bara saasay marka taasina inaanay waxba yeelaynin marka dee ducaa la doonayo ayaa halkan laga arkaya salaadii macnaha masaajidkii iyo khudbada قال وحنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ساسا الهي لو بريا وايم الله قال وحنا انا سوايم الله بار كل دارته ما نرى في السماء سبدكم ما نركين قزعه من سحاب قبل يرى ضروره عرفوا ويصبحي madowgiisii bu ahaa midabkiisii asraqa ahaa qadca wasladya naanaan ku arkay faashaat saxaaba daruurun baa halkaa ka soo booda riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayeen sida gaashaanka oo kale u yar fantashara way iskala bixisay uma inahaa undirat markaasaa la hurgufay ilaahay baa maraqa ka furay waa la shubay ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هو سودغو فصلى وتكدو وانصرف الناس ددكنا واسك دريرين فلم تزل ميدين ضرورتي تنظر الى داره الى يوم الجمعه الاخرى فلاش معك لو يدايس فدقدق دقدق با الله فري دقدق با الهينا ودوي فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه مركو استاغي اسغو خطبه اخريه saaxuu ilayhi haddana way u qayliyeen waxaa laga yaabaa mararka qaarkood cibaaro qof uu sheegay in dadka loo nisbeeyo oo dee saaxuu ilayhi way qayliyeen ninkii iyo dee qaar u jiidiyey faqaaluu yaa nabiy allah tahadamat ilbuyuud wataqadacat isubul dee roobkii baa jidoo dhanna jaray guri oo dhanna dumiyey fadcu llaaha an yaxbisaha canna inuu ilaahay daruurtan da'aysan naga joojiyo noo barin fatabassama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu dhoola cadeeyey macnaheed waxa weeyaan wuxuu la yaabay kala kacsanaanta insaanka iyo xamil la'aantiisa oo laba jimcoo isku xiga iyo halkuu ducada ka haya iyo halkuu maanta taagin darafka kaluu tegay qatiibku inuu qoslo ama dhoolla cadeeyana inaanay dhib lahayn baa laga faa'idaysan وقال wuxuu yiri اللهم حوالينا ولا علينا فتقشعت عن المدينة مقالدي bay ka durut تقطعت فجعلت تمطر حولها مقالدي hareeraheedii bay ku daaysaa daruurta وما تمطر بالمدينة قبره هل دبعك kuma soo daynaysa مدينة daruurta فنظرت إلى المدينة مقالدي مدينة سلاوة يقول أنس تمركي مساجك لقب حلة كذي وإنها إياب مديني لفي مثل الإكليل وحيلم التسدع عقالك وكذا عقالك وقرم أركو قفو عمامة ساره عقالك عربتنا وسلالة كذا وساره تسيروا بكسر ميسان لحديث marka daruurihii wuxuu aad moodaa sidii cigaalka insaa looga kala kaxeeyin baad moodaa waa banaan siiroo bay noqoto ama goobo daa'irad عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب نبي قلوه تاغيه خطب وأخرين فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما نبي قصة قابل إساق آه منكي تاغن marka qofku daa haduu khatiibka oo kale ama wax ka codsado ama u sheego inaanay kii la wadahayn ba halkan laga qaado وقال وحري يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا إننا وراريه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا وذكر الدعاوي كل كلام حاهد اللهم اسقنا إنك اللهم أغثنا قال أنس وحول ولا والله بان كدارت ما نرى في السماء من سحاب تدور بكم أنا نركن عرف ولا قسعة وصل بيرنا ولا بيننا أنك إيا النومي دحيني وبين سلع قورت سلع الله إلا كون ياشا مدينة كتالة من بيت ولا دار كرئي الدار دار وأنك قرسا مدنا النومي دحيني سلع هو بورها مدينة هريره قال هذا ما كان يشعرنا بورها كحيرا burahaasaa noo muuqanaya wax kurigiina nagala xigi faqalacat saxaaba daruurun baa faalacat saxaaba alacat saxaaba daruur baa mur soo tiro soo baxday sida qoraxda oo kale mithlu turs yaraanteeda gaashaankay la mid baarkan gaashaanka la ydhaha فلما توسطت السماء مركي برتن كمريس انتشرت ويفاقت ويسكلا بحيصي إلهي لا كلا بحيي وأنظرت مركا سيد دأدي روب كيبا دأي يدروب كيبا صدا ياشي يداق كيبا بحي asaaniidda noocan ah loo tiirinayo macnaheedu maaha iyaga ficilkan leh laakiin qofka muslimka ah markuu arrimahan leeyahay macnaheedu waxa weeyaan ilaahay baa sidan yeelo iyaduna markaasay sidaa la yimaadeen biidn illaah awoodda ilaahay qaala anasun baa wuxuu uhi walaa wallaahi baan ku dhaartee maa ra'ayna shamsa sabtan ma maan arag sabti ilaa sabti shayga loo yaqaano qoraxda ما رأينا الشمس سبت وجمعة إلى سبت انت قرح لها عركي وشقلية وشوية قال يقول ثم دخل رجل من ذلك الباب الباب كلفتي يسيب كسوق عليه في الجمعة المقبلة جمعة دي سوسع تنبئ بو الباب كي هراء مالنتي هراء وكسوق عليها هدنا كسوق عليه من ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب نبي بنوات تاني خطبت وأخرين فاستقبله قائما نبي قابلي اسقى تاغن سلا جوج بو خو شيغي فقال وحر يا رسول الله آه يا رسول الله صلى الله عليك صلى الله وسلم عليك وكسلي النبي عليه الصلاه والسلام اسقى ستوس الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريثي نبتقلي الله كسية هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا الله نقشه تيروب كنويدي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والذراع آكام الذراع وطورها إيا تاقينا طور إيا طور إيا تاق إيا قنبر انتبه الله halkaasi waa gumbur iyo halkaasi tuur bay leedahay iyo halkaasi waa taag iyo halkaasi waa buur waxodhan wax isku dhowdhow jabalku waa buurta weyn aakaantiiyo diraabtuna waa tuuraha tuurtu iyo taagyada dhulku meel yar godan iyo meel taagan buu leeyahay iyadoo taaggaasi marna burciiduu noqdo dhulka qaarkii marna uu buur yar yahay marka aakaam iyo diraab waa meelaha taagan وبطون الأودية لها الكشب ومنابت الشجر قال وحوري فأقلعت ويقعضي ضرورتي وقمتري وخرجنا ونبحنا نمشي في الشمس أنا قرع سعرين عركو شقلنا مركي ولا جمعة لين لكن إمك قرح بابا مضح صلاة إلا قبح ودعاء النبي قد دق دق عليه الصلاة والسلام قال شريك باوحوري سألت أنس أنس بن مالك وحن ويديه أهو الرجل الأول من ننكي هراه ninka maalinta dambe soo galay yiri ilaahay noo bar inuu roobka joojiyo makii maalintii hore lahaa ilaahay roob noo weydiina qaala la may anin kale sadaraadeed baa nakiradu ay sax tahay markaa waqacat fi mawqiciha meesheedii bay dhacday ninkaa maadaama la soo celiyay isagoo munakara waa kii hore maaha baabu salaati bacda ducaa iyadoo la tukanayaa la sheegi marka la ducaysto kadib oo ducada ay markaas ka dambaynayso salaadu oo tartiibtii loo tukanayo عن عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره نظر كدتك وشريه يدعو الله إلهي ببريه ويستقبل قبلة قبلة نووشي سنة وحول رداءه قيسا والرغي ثم صلى ركعتين وقرأ فيهما قرآن بو أخري وقرأ كم صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء وإنتين لي وإنسى ركعة عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة والله ركعة ويعيد أخرى كيف صلاة الاستسقاء وسجد صلاة السلام كنين عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أرسلني أمير من الأمراء مد مرح كم دبا إيدري إلى ابن عباس ابن عباس بإيدري أسأله عن الاستسقاء أنيقوا ويدين يسل الله تكن يسلاة الرب سو ويدين فقال ابن عباس تاوحوري لا أنا عهم حاؤد ديدين إن كان ضدك صادر درية أن يسألني وأنيقوا ويدين cilmigii wuu u baahan yahay waanu isqalinayaa bal muu yimaaduna weydiin waase u sheegi wey خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا متضرعا انت اري سوتك اسكو معنى دوي تواضع iyo takhashuc iyo tadarruc waa isku macno tabadulkuna waa maryihii wax maryaha qusaynaya intan kalena waxa weeye addoonkii oo miskiinnimo iyo khushuuc iyo baahi ay ka muuqanayso ila qofka macnawiyaadkiisa waxa ka turjuma muuqaalkiisa qofku inuu qalbigiisu khushuuc leeyahay muuqaalka way ka muuqan karaysa فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين لما ركعات بتكدايو سيدي لبدا عيدودا كلا ولم يخطب خطبتكم هذه خطبتينا لو كلام واخري marka inay sidii ciidda mar hadii tashbiih lagu sameeyay dawalba way iska shabihi baabul jahri bil qiraa'ati fi salati al istisqa salada rabtonta qiraa'ada kabba loo qaadaya عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين لما ركعت تكذا جهر فيهما بالقراءة قراءة الفرقان القول عند المطر مركب روب تبدأ أيام حلقنا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وفى إذا أنذر مركب شبه روك قال وحورن تري اللهم اجعله صيبا نافعا والدعاء الله أخريه دعوينكي كل كي روحي هاي مرك الروب كلا دوني قيب كلوا مرك الروب شمي قيب كلوا مرك الروب كبطه قيب كلوا مرك الروب كقاضه qayb kale waxa weeyaan marka hilaaca iyo onkadka intaas oo adkaarin iyo ducooyin waa waarid iska taagno oo iska dhaxqaadno biyo iska dhul arinku dhaafsay ilaahay nicmadiisa la jaan qaaday marka la abaarobay soo aragnay ducadii markuu roobkii batayna soo aragnay markuu shubmayana waxa la leeyahay allahumma ij'alhu ilaahu roobkan ka dhig sayiban mid shubmaya naafican oo dheefna sayib waxa weeye munhamiran isagoo mid shubmaya ilaahay nooga dhig aa ilaahayow dhibkii dheeftiisa na siiyo dhibkiisa naga daah wey karaahiyatu listindaari bilkawaakib waa iyadoo la karaahiyaystay roob lagu raadsado xidigaha istindaar sideen hore soo sheegna siintiiyo taadu doolid bay sheegaya waa min almadar istindaar ay talabu lmadar roob lagu doono bilkawaakibi xidigaha oo la idhaa dayaxa iyo dirirka iyo hebel iyo waxaas xidiga un wax laga sheego oo la idhaa dayaxii markuu halkaa la galay usaa noqdo saasuu roobki ku daayo xidig hebel baa halkaa galo roob baynu helayna xidigan oo lagu warwareego marka roob la doonayo arrinkaas ama wax markuu roobku doo xidigu inay wax hayaan ama wax leeyihiin lagu warwareego had iyo jeer faallada kama daayaan dadku reer miyiga ha u badnaayeen roobku reer miyiga ay u badan yihiin marku roobku da'o roobabka qaar bay ku odhanayaan waa subag mid kale waxay ku odhanayaan waa faraaci faraaci budaayo meeshuu maro waxla wax kasoo baxayaa ma jiro midba waxbay ka sheegayaan roobkii ilaahay subxaana wa tacaala marka mid walba ilaahay baa keenay roob iska socdaa ma jiro wax iska da'aana ma jiro wax dabeecadu samaysaana ma jira ilaahay baa keenay marka waa deeqan leh ama ha yaraatee ama ha weynaatee adu maad haynin gacmo maran baad haysay guddoomo un ku mahadna haddii aad markaa meelahan ku warwareegtana dembigaad galayso waa kan la sheegayo عن أبي هريرة قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوري حديث القدس بو شيغ إلهي وكوريني سيغوينك حديث القدس بأولي النبي وناتنا كاملة قال الله عز وجل إلهي بقى وحو يري ويناي وناكتناي ما أنعمت وما نعمين على عبادي الضوامها إلى من نعمة النعمة الضوامها إلى النعمة ما سين النعمة يكوى وين الروكا كتير إلا حتى نعمة سيئة وصيد الروكا كلا مثلا أنا وشبه أصبح وحي وابريستا أما أي أهابان فريق منهم كوح كمد الضوامها بها نعمة كافرين كوكا قالوا له bal sallidkaa eg addoomihii qayb ka markaa nicmo siiyo qayb ka mid ah waa waxay noqdaan kuwo ka gaalooba siday uga gaaloobayaan yaquuluuna waxay odhanayaan alkawaakib wa bilkawaakib xidigahay ku warwareegayaan alkawaakibu amdarat xidigaha inoo shubay wa bilkawaakibi umdirat xidigaha la inoogu shubay alkawkab wa bilkawkab waa mufrad iyo jamac markaa xidiga wey marka xidiga xidigaha iyo dayaxa iyo godad iyo waxbay tirinaya dabeetana halkaasa laga faalinaya marka taasi waxa weeye gaalnimo culimadu waxay leeyihin culamaa alcaqiida hadduu qofku aaminsanya xidigahan inay nufuud leeyihin oo tasaruf leeyihiin sida nimanka dabcaabudkee majuustuba ay qabaan darku inuu ta'hiir iyo saamayn leeyahay qofku gaalnimo cad buu baxaya laakiin hadduu leeyahay ilaahay baa arrimahan wadee xidigaas iyo waxa uu ku yar warwareegayo waa gaf iyo macsiya oo hadalkii gaalka oo kale ayuu ku dhawaaqo dhinacaasuu gaalkii ka shabahay sidii sharcigu ahaana wuu khilaafay mukhaalafo iyo mushaabihu sameeyey mukhaalafa lisharci wa mushaabaha lilkaafir gaalkii wuu shabahayo dee gaalkaa odhan jira xidigaa ay waraabiyeen mukhaalafana sharciguu ku sameeyo dee ilaahay baa noo shugay baa la doonaya ee kuma gaaloobaya markaasi caasi buu noqonaya hadduu qabo inuu ilaahay shugay عن زيد بن خالد الجهني قال وحر مضر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت غير رسول كدتك هوب لو ورابيو إلهي ما ورابيو فقال مركز النبي وحوي ألم تسمعوا ميدا مقال أصحابي ماذا قال ربكم الليلة إلهي نوح حلى يري قفك وحانو أغين به الدين لو ويديو waa asaaliibta hababka dariskii loo xafidsiiyo qof looga dhaadhiciyo hababkii waxbaridda ee rasuulka wey sal allahu calayh wasalam waxaanay ogeyn buu leeyahy ma ogti ma ogina noo sheeg weeye fayakfur intibaahum soo jeedkooda iyo baraarugsanaantooda aad u weynaanaysa qofku dhegaysigii iyo xifdigu aad u dallacaya ma taqaan waxa ah ma ka jawaabi karaysaabay ka dhigan wuxuu leeyahay markaa deme kama jawaabi karaya bal ii sheeg bal waayo dhagaysanay ka dhigan maada qaala rabbu ilaahay inuu wuxuu xalay moogta qaala wuxuu yidhi dee markaa noo sheeg bay ka dhigantahay macnawiya qaala wuxuu yidhi ilaahay maa ancamtu calaa cibaadii min nicmatin addoommahayga nicmo ma siiyo ilaa haddaan siiyo asbaxa daa'ifatun minhum biha kaafiriin qaarun baa ka gaalooba nicmo kasta يقولون وحي لين مضرنا بنوء كذا وكذا مضرنا وحنا لوغو روبي وانا لوغو برواقي بنوء كذا وكذا حدق هبل هبل حدق هبل متشيغيا قال فأما من آمن بي قفك أنيغ إرميب لهيد وحمدني igu mahadnaqay calaa suqyaay calaa suqyaaya waraabintayda qofka igu mahadnaqay biyaha aan siiyey ilawa noloshii أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون بل كور رمى بول الله بيها المزن كسر المزن هو الصحاب ضرورها ma idinkaa soo shubay mise aniga bal ka warrama haddaan qaraar ka dhigi lahaa ujaaja qaalaan loo oonsan kara inuu la cabbi karayn maxaa unahaddaqi weyneeda haddaba waa karnaqsi iyo canaan iyo ilaahay oo addoommaha wixii xaq ku ah u sheegaya haddaba qofkii igu mahadnaqay waraabintaasi fadaalika kaasi alladii kii weeye aamana anigu i rumeeyo wa kafara bilkowkab xidigahana wuu ka gaaloobay mudirna maxaad odhanaysaa مطرنا بفضل الله وبرحمته الحمد لله على سقياه لنا ورابنت إلهي ونا ورابي إسرعكم مهب فضل جيسان لقو ورابي ومن قال قفكيري مطرنا بكذا بنوي كذا وكذا حدق هبل إيه هبل بعد ضيح اللبقد قلو ساسان بي كهوى فذاك كاسي الذي كفر بي أنه إذا قالوا وآمن بالكوكب حدقوا رمين marka xidaad iyo kaahin wax la ilaalay reermiigu isticmaalaano marka hore xoolaha qoodha ku darayaan waxay odhanayaan waa beledelo yaro faale qoodha ma hore aynu ugu darnaa oo roobka ha soo dhaqsanaya ise waynu ka gadaalinaayo gadaal baynu yaro dhignaayo roobku uu dib dhacaya bali yar suga buu leeyay barri aynu ahaatee tusbixii baan ku noqonaya qaarkoodna xaydha riyaha ayay ka faaliyaanoo bal adhi soo qara buu leeyay xaydhaasaan ka saaminaya dee inuu hilib cunaanbu u baahnay wuxuu ka doonayaa xaydha neef kadibna wuxuu leeyahay hadduu wakhtigaa da'o arsumalka ka haysta idaha ku sii dayne xadaashayda guba hadduu wakhtigaa da'o horaaday u gubnaydba xadaashiisu waa qalabaadkii kamid goortuu ilaahay roobka soo shubayo isagunbaa yaqaana ee waa shadii qayb mafaatiix alqayb wa aamana bilkawaakib dee qof xidig rumeeyey ilaahay xidigga abuuray inuu rumeeyaabaa hayda xagguu xidigu wadi مسألة الإمام وإمام كيو بريا رفع المطر طوفك إلا قاضه إذا خاف ضرره markuu dhibkiisa ka baqo imaamka ummadda tukinaya ilaahu hareeraha iyaga u duwo odhan karaa can anasin qaala qaxata almataru caaman sanad buu roobku hakabay uu guray faqaama waxaa istaagay bacdu lmuslimiina ila nabiyi dadkii muslimiintaa qaarkood baa nebiga u kacay fii yowmi jumca maalin jumce faqaala wuxuu ihi qofkaa istaagay yaa rasuul allah qaxata almatar roobkii waa guray u istaagay macnaha waajdabat ilardu dhulkiina wuu abaarooday وهلك المال حولين ويبابئين أبار درادين قال وحولي فرفع, فرفع يديه نبي قعميس أيكر قال وما نرى في السماء صحابة صحابة غير كانت ضرورك ما نركي فمد يديه قعميس كرقاض دعالي بقعما كرقاض حتى رأيت بياض إبطيه إلى أن أركي كلين كلين لبديس كلين كلين عدان كون يستسقي الله عز وجل إلى إن الرب ويدينيا قال وحول فما صلينا الجمعة نبأنا أنتم كن جمعالي حتى أهم شاب إلى وضومي قفكي دلنيرضها القريب إيه دواء القريب الدار قريس ودواء الرجوع إلى أهل إلى وضوء حافدي سينو النقض وقفنا ليرى كي وضيقها إسكده كي ليرى حافدي سينوي يا وضوء إنه عرره حافدي odayaashii hadalkooda daa laakiin dhallinyaradii oo cayrabaanba roobkii bay xajin waayeen isagana carraan bay rabaan fadaamat jumcatan jumco kaamila ayaa uu roobkaasi daayay جمعة مثل جمعة فدامت جمعة جمعة آيات دائمتو أو علىها جمعة إلى جمعة وي فلما كانت الجمعة التي تليها مركي تمت جمعة لحديدي قالوا حنا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان jumcadii baa daa'imtay macnaheedu waxa weeyaan labada jumco midba dee wiiga midiba wiiga marna ta horaa la raaciyaa marna ta dambe marka jumcadan wiigi ayaamaheediibaa daa'im noqdo sii socday tii dambe ayaa markaa timid oo iyadana ayaamaheedii kasii dambeeyaan waxay yidhahaan guryihii baa dumay waxtabasa rukbaan dadkii had iyo jeer gaadiidka fuushanaana u hakaday gaadiidkiiyo dadkii fuushanaa meeluu mara ma hayo فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا النبي قول العديو لسرعة ملامة ابن آدم لسرعة ملامة ابن آدم انت أسو إسرائيل سرعة ودقدق ملامتنا و canaanta ibni aadam ina bani aadam canaantiisii baa maksatay laama yaruumu malaaman macnaha waa cabashadii un baynu odhan karnaa roobkiibuu ka cabo codsi baa cabasha ku xig ilaahay bay canaananayaan asxaabtu lama odhanayo waxa imika la odhanayaa dee qofkii hadduu cawday waa noo canaana hadduu imika cawdo ilaa kaasaa dhibay oo kaasaa haddaad imika ilaahay ka cabato noo canaana bay ka dhigan kanuu nagu riday oo waanu buknaa oo balaayadanaa dhacday oo sidaana amnay waxaasun haddaad akhrido nooc yara cabasho ah canaana baa ku jirta وقال بيده مركا النبي وحو كو اشاره غعنتيسي اللهم حوالينا ولا علينا الهي سداس بقول اللهم حوالينا ولا علينا حوالينا ولا علينا فتكشطت عن المدينه مدينه اي كدرت تقشعت تكشط تكشطت كشط وسيبده بالكشط والمحو ساسو بيوغا كعبه باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر inaanko gacmihiisa kor u qaado markuu roobka weydiinayo in la joojiyo عن انس بن مالك قال وحول اصاب الناس ضدك وحا كهفسدي سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابار با كبعدي فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتي يخطب على المنبر يوم الجمعه وخطبه اخريه فقام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال عيال كبا قاتشودي فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه gacmuhu kor u qaaday wamaa naraa fi samaai qaazaca daruurkumaan aan arkaynin waladii nafsi biyadihi maa wadacaha gacmaha mabuu dejinimna xataa saara saxaabun daruur baa soo booday amhaalu ljilaal buurahoo kale ah tii horena waxay sheegaysa gaashaan macnaheeda waxa weye markii hore ay gaashaanahay markii dambena waqal ama heego waaweyn oo buuraha laaleeg bay daruurtii isu rogtay uma lam yanzil can mimbari mimbarkiiba kama soo degin xataa ra'aytu lmadara ilaa aan roobkii arkay oo yataxaadaru can lixyatihi garhkiisii abay dhibicdii ka daadanaysa isagu kama cararaya nabiga xadiiu cahdi birabbi ilaahay buu waqti dhowka igu leey ku raaxaysanaya فمطرنا يومنا ذلك ما رمت سنة لورابي ومن الغد برينا إلى هاي ونغشبي والذي يليه مالك كيكو حلينا ونغشبي حتى الجمعة الأخرى إلى جمعة كلا لقاري فقام ذلك العربي أو قال غيره نكي أهو ريرنيقا يستابي أما بيتكلمه فقال يا رسول الله تهدمت البناء وغرق الماء وغرق المال قريبا دمي مالكينا وهفتي حولين ولا بيك وهفتي غرق وهفتي ويه فادعوا الله لنا إلهي نوبر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده كعنتي سكوما فيق إلى ناحية من السماء نال عرك كم من السلافر توقما فيقه إلا انفرجت ويكال عررتان ماشو ساو فيقا وفرح ويكال عررتان حتى صارت المدينة تجاري مدينة نقطة مثل الجوبة قد أوكالي حرفة أوكالي balliga ama godku waa ka go'an marka waxay noqotay meel go'an alladina jaabu shakh waa kuwii jaray dhagaxa reer samuud marka jawku waa jaridda daruurtii baa ka go'day wasaala alwaadi dooxina wuu qulqulay walam yaji ma imanin axadun min naaxiyati qof naaxiyadiiyo jiha ka soo galay ma jiro bariga galbeedka koonfurta min naaxiya dhinac qof ka yimid ma jiro ilaa hadduu dhinac ka yimidba أخبر بالجود عطيادة إلهي بكوهر جودك وعطيادة إلهي عطيادي داقدي مطركي مطر عام أبو النغضي كيدنا عن كيم وبرواق كيدنا عن كيم وبرواق برواق إلهي الله سبحانه وتعالى